aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee aynu ku samaynayno dagaaladii maanta ka dhacay ee qeybo ka mida wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe kuwaas oo lagu qaaday saldhigyo ay ciidanka dowladda federaalka ku lahaayeen ilaa afar deegaan oo kale ah ceel cali axmed ee deegaanka alkowthar iyo sidoo kale deegaanka daarunicma iyo deegaanka cali fooldhere hadda waxay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib baahisay ee sawirada laga soo qaaday dagaalkii ka dhacay ee deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa lagu arkayaa masjidka weyn ee ku yaala deegaanka oo uu caan ku yahay deegaanka daarunicma waxaa sidoo kale la arkayaa tiro meydad ah oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo yaala goobihii lagu dagaalamay meydadka qaar ayaa yaala meel ka baxsan xerada taasoo muujinaysa in askartan laga daba tegey halkaasina lagu dilay meydadka ayaa aad ugu badan sawirada waxaa sidoo kale la arki karaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku roondaynaya gudaha deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay si buuxda ula wareegeen kadib dagaallo xooggan oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inta haatan la baahiyey sawirada si gaar ah sawirada dagaalkii ka dhacay ceel cali axmed iyo deegaanka alkowthar iyo kuwa hadda la baahiyey marka la isku barbar dhigo ee dagaalka daarunicma ayaa ugu meydad badan sida sawirada laga dheehanayo way dhici kartaa in meydaanka iyo fagaaraha dabcan ay ku kala duwanaayeen marka sawirada hadda la arkayo waa meydadka tobanaan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo yaala gudaha saldhigga lagu dagaalamay iyo bannaankiisa waxaana ay rasaastu ka haleeshay qeybaha sare ee jirka taasoo muujinaysa in si gaar ah loo toogtay oo loo liishaamay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya dhammaan goobihii ee saaka lagu dagaalamay oo ay ka mid tahay deegaanka daarunicma alkowthar ceel cali axmed iyo sidoo kale cali fooldheere dagaallo culus ayaa halkaasi ka dhacay waxaana khasaare ba-an lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka ilaa iyo haatan dowladda federaalka si rasmi ah way u qiran laaday waxaa halkaasi ka dhacay qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka gaar ahaan saraakiisha ciidanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay iska caabiyeen weerarada lagu soo qaaday goobihii lagu dagaalamayna iyagu ku sugan yihiin taasoo wejigabax lagu tilmaamay run ahaantii dadka baraha bulshada isticmaala ayaana ku maadaysanayey oo weydiinayay inay keenaan cadaymo muujinaya in ciidanka dowladda federaalka ay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay marka sawirada afartii meelood ee maanta dagaaladu ay ka dhaceen saddex ka mid a ayaa la baahiyey waxaana suuragal ah in cali fooldheere dagaalada ka dhacay iyaguna sawiro laga keeno